bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caawa waa habeen jimcaha taariikhna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha muxaram sannada kun afar boqol afartan iyo todoba hijri idaacadda islaamiga al andulus waxay waraysiga la yeelanaysaa waaliga ula saamiga hiiraan sheekh guuleed abunabhaan inagoona ka waraysan doono arrimo badan oo muhiim ah ugu horeyntii sheekhna alwaali kusoo dhawow idaacadda islaamiga al andulus waa dhowahay idaacat landalus adinkana waa idin mahad celinayna jazakum allah khayran dadaalkiina iyo juhuud aa bixinaysaan jazaaka allahu khayran sheekhan alwaali ugu horeyntii waxaad xog naga siisaa xaaladda guud ee wilaayada hiiraan bismi illah araxmaan araxiim alxamdu lilah wabihi nastaciinu calaa umuuri addiini waddunya wasali allah wasalama calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin ilaahay baan u mahad celinaynaa subxaanahu watacaala wilaayada islaamiga hiiraan waxay ku jirtaa hadda jawi aad u wanaagsan jawi farxadeed jawi nasri iyo guul ilaahay siiyey si guud markii loo eego xili ayagu mujaahidiinta ay siqayaan oo ay ku siqayaan cadowga hadba goob cusub iyo deegaan cusub ay la wareegayaan cadowga ilaahayna uu qalbi jaban yahay uu sii dhabar jeedinayo ummadda diin ahaan iyo adduunya ahaanba maanta ay u dhaqan tahay hadday tahay caafimaadka hadday tahay amniga intuba ay wanaagsan yihiin ayaan ku jirnaa waa wakti runtii farxadeed maanta markii loo fiirsho wilaayada islaamiga hiiraan bay ku jirtaa waa tahay sheekhan alwaali jazaaka allahu khayran wa baaraka allahu fiika waxaan la socnaa maalmo ka hor dagaal culus ayaa wuxuu ka dhacay degmada muqokuri oo allah fadligiisa halkaasi lagu jibay cadowgii ku sugnaa bal xogihii ugu dambeeyey dagaalkaasi iyo xaaladda muqokuri si gaar ah nooga waran walaalka maxamuud ilaahay nasrigiisa wuxuu keenay fatxiga weyniga badan oo ay gacanta ugu soo gashay mujaahidiinta degmadii muhimka ahayd ee muqokori dhowr cisho ayay raayatu tawxiid ka taagan tahay mar kale oo ay dib ugu soo noqotay degmada muqokori waxaana ku sugan oo haddeer ilaahay shareecadiisa ku matalaya walaalaha mujaahidiinta ah waa goob ay ka taliyaan dadka maanta shareecada matalaya waa goob ay ka farxadeen oo aysan ku noolayn ilaahay cadowgiisii waa goob dhinacyada kala duwan oo deegaankaasi yaalliin bakhtiyadii dadkii murtadiinta ahaa oo gaalada cumarada u ahaa moqokori marka waxay ku sugan tahay xaalad haadi ah oo deggan mujaahidiinta ayaa gaaf wareegaya ayagoo faraxsan ilaahayna ugu mahad celinaya nasrigii iyo guushii uu siiyey cadowgoodii oo uu ilaahay garabkooda ka baxay oo dhabarrada jeediyey wilaayadii oo faraxsan iyo dadkii muslimiinta ahaa oo ay dhibaysay waxa ay wadaan nimankaas cadowga ah oo ayagana la farxaya walaalahood mujaahidiinta ah marka waa goob maanta lagu maamulo shareecada alle degmada moqokori runtii maxamuudow bakhtiyada meesha yaalla waxaa ka mid ah saraakiil labadii nin oo inta badan idaacadda hadda ay ku celcelinaysay waa cabdixiish iyo ninka la yidhahda mawlid banjar oo ilaahay cadowgiisa ka mid ahaa cabdixiishku aniga hadda ninaan horey u kulannay ma ahayn mawliid waa kulannay mar iyo laba wax ka badan ballankii uu galayna oo uu buriyey oo uu beeniyeyna ilaahayba ugu tegi doona subxaanahu watacaala qof kasta oo khiyaamo galo ama wax khaa'imo ama dadka muslimiinta ah khaa'imo qofka muslimka ah ballanka uu la galay qofka walaalkiiah waxay ka dhigan tahay isagoo ilaahay la galay oo la ballamay caawana wuxuu yaallaa goobtaas cidlada ah mawliid isagoo waxa uu dhintay iyo waxa uu u socday iyo waxa uu ka shaqaynayay midna aan ogeyn saraakiishaas marka meesha taalla waxay ahaayeen niman ilaahay subxaanahu watacaala shareecadiisa ku soo duulay waxay ahaayeen niman shahaadala dirir ah waxay ahaayeen xaqiiqdii niman dullaystay dadka mujtamaca shacabka oo ku nool meesha oo muslimka ah oo dadka waxay la socdaan asaabiicdii u dambaysay inta aan moqokori iyo ceelqooxliya la tegin dad tiro badan ayaa laga xidhay deegaanadaas hadday tahay moqokori hadday tahay qooxli iyo gumarre iyo meesha la yidhaha moore eri iyo tardo intuba waxaa laga uruurshay dad aad u tiro badan oo shacab ah laguna eedeynayey in ay xiriir la leeyihiin mujaahidiinta ayaa ay ku dhacaysay axadka hawshaa fulinayey ama camiilka hawshaa ugu xilsaarnaa cadowga caalamiga wuxuu ahaa ninka la yidhi cabdixesh ilaahayna wuxuu tusi dadka ayaga ahaa ayaga oo noolnool in ninkii cadowgooda ahaa oo sidaa u gelayey oo sharaf xumadaa biday xagganna aysan markaa ayaga iska caabin karin in ilaahay subxaana wa tacaala asaga oo duqsiga iyo dufuufiyaha uu ku buubayo oo bannaanka yaallo oo ilaahay shareecadiisii dadkeedii ay sidaa u galeen in indhahooda ay saaraan marka runtii moqokori waa meel farxadeed waa meel cadowga ilaahay uu ku jabay waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala guulo damba oo israacraaca hadduu alla idmo waa tahay sheekhna alwaali sidaynu lawada soconno dadka muslimiintana ay markhaati ka yihiin howlgallo ballaaran ay ciidamada mujaahidiintu ka wadeen deegaanada bariga hiiraan horey ceelqoxle iyo gumare mubaax ilaa iyo moqokori aa lasoo qabsaday hadda howlgalladaasi xaggee wax marayaan axmed howlgalku waa socdaa saan horey baa u xusay mujaahidiintu hadba goob cusub oo shareecada ilaahay lagu maamuli jiray ayaa gacanta soo gelaysa ee shalay baa u dambeysay ee waxaa gacanta mujaahidiinta soo galay deegaanka moore eri oo deegaan muhim ah waxaa gacanta soo galay ee meesha la yidhaahdo xawo gidiid waa laba makaan oo muhim ah labadaba ceelbiyood riig ah uu ku yaallo ee waxay ka mid yihiin meelaha hadda dib loo tegay oo mujaahidiintu u hanteen waxaana rajaynaynaa saacadaha soo socda meelo kale oo muhim ah in ilaahay uu soo geliyo gacanta mujaahidiinta
waa tahay eh, sheekhana waxaynu la soconnaa eh, mid ka mid ah mas-uuliyiinta murtadiinta xiliilka doonaardida ka soo qabtay deegaan ahaana ka soo jeeda bariga hiiraan warbaahinta ayuu la hadlay saacadii lasoo dhaafiyo wuxuu qiray in maleeshiyaadkii looga adkaaday muqokori ee laga qabsaday ay difaac u ahaayeen dowladda xabashida etoobiya arrintaasi ka waran
hal arrin aad bay u fiicnaan lahayd dadka muslimiinta ah wa khaasatan dadka ay ka soo jeedaan goodax barre iyo ninka la yidhaahdo cali jeyte iyo dadka ay la midka yihiin in ay dhuuxaan akhbaarta iclaankan ay la socdaan sida aan saaka wada dhegaysanaynay waxa aan maqlaynay goodax barre oo leh ciidankanu waxay ahaayeen ciidan difaac u ah dowladda etoobiya waxaa kaloo tusaale idinkugu filan shala galab waxaa hadlay cali jeyte waxaana waraysatay idaacadda ingiriiska ee loo yaqaano b b c af soomaaliya ku hadasha waxaad maqlayseen su-aal bay weydiiyeen la yidhi waxaan la soconnaa in ee, deegaanka soomaalida soomaalidan ee, etoobiyada ay xoogga ku haysato baa waxaa idinkaga yimid deeq baa idinkaga timid ka waran wuxuu yidhi way noo timid wayna nooga imaan jirtay waxayna nooga fiican yihiin dhammaan deegaanada soomaalida ayagaa nooga fiicnaa horeyna way noo soo gaarsiiyeen haddana wayna soo gaarsiiyeen qofka wax fahmaya horta deeq oo ninka la yidhaahaa mustaf cagjar uu soo dhiibaya ma jirto cidda saanadda iyo waxaa sandareertadoo aan micnaha weyn ku fadhin soo dhiibaysaa waa abi axmed danta laga leeyahayna waa in etoobiya lagu difaaco ee siduu ninkaa u sheegay bayna tahay waana inta keliya oo aan rabno dadkeenna inay fahmaan danta loo dagaalamayo ayaga xaaba ahaan loo shidayo oo dabka loo gelinaya inaysan ahayn dantooda dantooda cidda hayse way ogyihiin waxay shal ahaayeenna way ogyihiin wax maanta jirana way ogyihiin waxay faa'iideen waa in la burburo waa in la baaba'o waa in la dhinto waa inuu maal baaba'o waa in gabdho la kufsado waa inay akhlaaq lunto waa in dunuub la gala iyo cisyaan allihii baariga ahaa oo addoommaha looha in lagu caasiyo ayaa korortay wax kaloo yimid lama arko cidda maslaxada meeshan ku qabto kow waa etoobiya iyo ciddii la halmaasha laba waa nimankan qadaraaslayaasha ah cali hadda maxaa keenay cali hadda muxuu u yimid ayadoo intaan cadowga ka xoog badan yahay oo ciidamadooda ka badan yihiin oo nashaadkooda iyo markaas wixii jiray ay sidaan ka xoog badan yihiin ayuu cali awoodi waayay inuu joogo ayadoo lagu kala tegay oo digsiga dabka laga dejiyey oo aan cidna joogin ayuu cali maanta wuxuu taagan yahay maxaas ma wuxuu u yimid dadka uu u yimid dantooda iyo maslaxadooda cali mise wuxuu u yimid mid asaga u gaar ah waa hubaa ilaahayna marag buu ka yahay cali wuxuu u yimid laba waxyaabood midu waa maslaxadiisa gaarka ah oo waxaan haddeer wax unrita ku kacsi ah oo qandaraas ama kontarogti ah oo wax un carabdhaqa uu ka helo cali waa u yimid qodobka labaad oo cali u yimid waa maslaxadda etoobiya tusaalena waxaa kugu filan markii uu imaadayba in etoobiya ay keentay wax un un oo rasaasa ama boorash iyo wax intay u keentay la yidhaahdo waa kanay waa idin garab taagannahay wax jawaanna ku xirxiran in loo keenay awaamiirta iyo tawjiihaadku ku imaanay abi Abi axmed baa iskale shakina kama jiro dadkan aan walaalaha nahoo meesha jooga oo beesha ahoo soomaaliyeed cidda la raba in lagu baabi'iyo ama maslaxada la raba in lagu xaqiijiyo mid ay- ayaga ay leeyihiin ma aha tusaalena marka intaasaa ugu filan ninkaan hadlayna run buu sheegay ninkaan hadlay oo goodax barraa run buu sheegay mana qarsoona kulligood baa wada sheegay marka warkayga waxaan ku koobayaa keliya waxa muhimka waxay tahay dadkeennu inay fahmaan waryay maslaxada u xaqiiqoobaysaa ma ninka moqokori iyo maxaas jooga iyo muxuu ahaa ee teedaan iyo hees iyo caligenay bay u xaqiiqoobaysaa maslaxada mise waxay u xaqiiqoobaysaa ninkan gaangeystirka ama nimankan gaangeystiriinta ah oo caruurahooda yurub iyo afrika iyo ay joogaan muxuu ahaa ee eshiya ay kala joogaan iyo etoobiya u xaqiiqoobaysaa intaana muhima dadkeen inay fahmaan war adiga arigaaga awe war adiga ceelkaaga awe war adiga noloshaadii dadnimadaada awe war adiga beertaada awe war adiga dhulkaagii aad ku adeeganaysa awe war ciddaan waa tuma adiga ku maamusho ciddaan ku maamusho waa tuma haddaad xitaa si kale u dhigtid adugu saddex sana ama afar sana waxaan soo socdeen maxaa kuu xaqiiqoobay hadda adu maxaad la jirta hadda saaka wax yaa taaban kara hal shay oo saaka xaqiiqoobay qofkee taaban kara war dadka marka in la fahmo aad ay muhiim u tahay ilaahayna waxaan weydiisanayna subxaana watacaala dadkeenna inuu fahamsiiyo maxaa dhib noo ah maxaase dan noo ah dadkeen ilahay inuu garansiiyo
waata marka sheekhana ugu dambeyntii maxay tahay fariinta u diraysa dadka ku dhegeysanaya maxamedow farriinteedu way koobanta waana weynta farriinta aan maanta dirayo oo koobaad annaga ilaahay baan addoommo unay subxaana wa tacaala ilaahanna abuuray oo annagoon jirinna ahaysiiyey oo aabbuuna aadam naga abuuray iyo hooyadanna xaawo oo caqligeenna siiyey iyo garashada oo makhluuqa intooda kale abuuristeenna ka duway oo ambiyada iyo rususha iyo kutubta noo soo dejiyey oo abaalka weyn nagu leh baan rabaa qof kasta oo addoonoo maanta dunida ka nool ku nool allahaas weyn muxuu nagu leeyahayna aan isweydiinno muxuu naga rabaa aan isweydiinno muxuu noo diidan yahay aan isweydiinno si markaas qofka uu helo dabar ama seeto celiso oo uusan u noqon qof furan madax bannaan xorriyad gaara wato qof walba waa inuu dareemo inaan nahay addoommo waxa maanta dhacaya oo mushkilada oo na haysta keliya waa dad dabar furtay waa dad dareemi waayey garan waayey inay ilahay addoommo u yihiin haddii qofkuu og yahay inuu ilahay addoon u yahay allah hadduu qofku og yahay beri ilahay in la xisaabtami inuu la xisaabtami doono oo aysan iska faynin waxa lagu xisaabayna wixii asaga uu soo sameeyo camal ay tahay dareenka noocaas hadduu jiro wax nagu dhacay naguma dhacdeen waxa aan naftayda iyo nafta dadka muslimiinta aan leeyahay waxaa weeye allah subxaanahu watacala u laabanno inaan addoommo unaan ictiraafno inaanan xurriyad mudlaqa haysan inaan ictiraafno doonista ilaahay iyo wuxuu nala raba inaanan ka bixi karin aan ictiraafno waxa ilaahay uusan oggolayn inaan ka joogno aan qaadanno waxa ilaahay uu rabo intii tabaar inaan la imaanno aan qaadanno qofka intaa hadduu fahmo khalaas wuxuu noqonayaa addoon wanaagsan waxa kaloo aan raba inaan dhaha waxa weeye ama aan dardaarmo waxa dhacaya waa khaasatan wilaayada hiiraan maanta ka dhacaya indhaha dadka muslimiintana ay ku soo jeedaan oo ay wada eegayaan uguna muhiimsan waxa bariga ka socda dadkaas baan rabaa inaan wax dhaho horeyna waa u niri waa lagu celceliyey aniga waxaan ahay waaligii wilaayada islaamiga hiiraan danqanaya og waxa dadkiisa u daran iyo waxa ay maslaxadooda ku jirta tabartiisa ah waxa aan ka hadlayo oo farriinta aan gudbanaya ah micnaheedu waxaa weeye waa farriin walaalnimo waana intaan hore u dhihi jirnay war wixii waa aragteen cadowga waa jabay cadowga waa tegey dhulkeennii baa soo haray kuwii riddadahaee la soo abaabulay waxsan guur guurta iyo soo abaabuleenoo etoobiya iyo ay gadaal ka fadhiyeen gaaladii muxuuha waaweyneed kala dide quuste cadowga waa tageen waa kala tageen xaqa dadkiisa lagama adkaan karo mujaahidiinta lagama guulaysan karo wa kaana xaqan calayna nasrulmu'miniin haddii awood iyo balaayo la soo ururiya wax lagu tari karo aaday baal baa la joogi lahaa cadowga joogi lahaayeen aboorreebay baa cadowga joogi lahaayeen moqokoriyo wixii booti iyo dhacayay baqbaqaad ogeyd baa cadowga joogi lahaayeen annaga ma rabno inaan idin beensheegno ma rabno waxaan idin niri inaan idinkaga baxno aniga ayaa afka xarakat shaal mujaahidiin idinkula hadlaaya waxaan rabnaa war niman yahow war taladeenna yeela war horta maxaa xal a dhaha war annaga dadkaan le'anaya oo maalinba qof meel ku dhacaya oo lababa maalin meel taallo oo saddexba maalin meel taallo ariga baadidu duurka socdo dhurwaaga cunaya dawacad cunayaan xoolahan yaa iskale dadkaanse yaa leh waxaan rabnaa soo noqda ilaahay ninka dembi kaga laha u toobad keeno ninka fikirka uu ku inxiraaf uu galay oo xoogaa wax un ka khaldameen rabbi ha u rujuuco soo noqda wilaayadiinna la soo xidhiira guryihiinna baad leedihiin dhulkiinnaad leedihiin shareecadiinnaad leedihiin ceeshiinnaad leedihiin beerihiinnaad leedihiin shareecadaanaan wada leennahay ayadaan ku wada walaalannahay xaqaygaan ku helayaa xaqaagaad ku helaysaa kaama xigo igama xigtid yaan lidin dullaysan etoobiyuusan idin dullaysan cali jeytay qandaraasliqaata caamiliin ah iyo wax la mid ihi yaysan idin baabi'in maalin walba mid ra'iis ah oo adinka ahaa oo la badbaadin karayaan meel looga tegin maalin walba wiil muhiim ahoo micno idiin lahaa yaan meel looga tegin lana badbaadin karin maalin walba qax iyo qaxootiyaan la gelin war khalad waa dhici karaayoo shaki kama jira ee insaan baan u nahaye hala toobadkeen halana soo noqdo rabbi ha loo soo noqdo dadka garashadana ha taliye halan laga tala yeelo nuqabada beesha ay leedahay halala soo xiriiro dadka waxgaradkoo bilaadda la jooga halala soo xiriiro wilaayadiinna afraaddeeda dadkaa taqaanaan halala soo xiriiro nidaamka jooga meesha la yidhaahda moqokori maamulkiinna baa jooga maamulkii muxaafadada moqokori waa joogaan raggii aad taqaaneen magacyadooda meesha jooga oo aad isla dhalateen oo aad dhasheen baa jooga la xiriira cadowga ka har dembi hadduu idinka dhacay adinkay adduunka aakhare idinku anfacaysaa ilaahay u toobadkeena walaalihiin u imaada mar dambe dullinimaha ku jirina waxa idinku dhacaya waana danqinayaan waanana dhibayaan oo ilahay nagu ogya waxa idinku dhacaya oo maanta laidinku samaynaya oo ay idinku samaynayaan dad aan maslaxa iyo dan midna idiin haynin aad bay noo dhibayaan inta aan leeyahay maxamuudow waa intaas ilaahayna subxaanahu watacaala tawfiiqda hana haleeshiiyo cadowga allaha jebiyo muslimiintana allaha u gargaara jasaak allahu kheyran wabaarak allahu fiik dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa waali wila saamiga hiiraan sheegulid awoonabhaan oo waraysi gaarah la yeeratay alsaamiga al'andulus kana waraysta xaaladihii ugu dambeeyey ee wilaayada hiiraan sheekhna alwaali jasaak allahu kheyran wabaarak allahu fiik aad baad u mahadsantahay maxamuudow adiga iyo dhammaan ragga ka shaqeeya idaacadda islaamiga alandalus dadaalkiinna iyo juhuud aad bixinaysaan ilaahayna ajrigiinna ha weyneeyo camalkiina ikhlaas allah idinkiiga dhigo aamin jasaak allah kheyr baarak